barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah shanta bisha meey sannadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan uu marti inoogu yahay abwaan maxamed cali dheere adaanabaad u seexdo guryaasama ku noolo sidii geel ku maalo saacdoog la jooge saadaal wanaagey faaduma siraadey sidanku ilooba
waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan hadligay wajugniyo afartiisa geesood waxaan kugu asteeyaa maalmala uurahooya may gelin ifkana kuma nala
uur hooye may gelin ifkana kuma arag dabcan dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirin aad ka bogan doontaan codkaasi cabdibaadil dabcan ciyaarihii ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacadda hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
dagaalyahanada ururka xamaas ee maamula magaalada khaza ayaa axadda maanta ah gantaale kale ku ganay dhinaca israa'iil iyadoo ciidanka israa'iilna ay ku jawaabeen duqaymo cirka ah duqaymaha ay tan iyo sabtidii shalay isweydaaranayaan labada dhinac ayaa ka dhigan in uu burburay heshiiskii xabad joojinta ee u dhexeeyey xamaas iyo israa'iil waxaana hadda laga cabsi qabaa in dagaalka labada dhinac uu sii xoogaysto ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa maanta sheegay in uu ciidankiisa ku amray inay sii wadaan duqeymaha dhinaca cirka iyo dhulka ah ee ay ku beegsanayaan xamaas waxaa kale uu amray in taangiyada israa'iil la geeyo xadka magaalada khaza si ay u duqeeyaan maamulka magaalada khaza ayaa ku waramay in duqeymaha cirka ee israa'iil ka waday khaza sabtidii ilaa xadda maanta ay ku dhinteen ilaa iyo lix falastiiniyiin ah oo laba ka mid ah ay ka tirsan yihiin xoogaga ka dagaalama khaza israa'iil ayaa dhankeeda ku eedeysay ururka xamaas dhimashada hooyo uur lahayd iyo canugeeda yar magaalada ashkalon ee ku taala xadka khaza nin oday ah ayaa ku dhintay madfac ay soo tuureen dagaalyahanada ka dagaalama magaalada khaza milatariga israa'iil wuxuu sheegay in tan iyo sabtidii ay maleeshiyaadka ururka islaamiga ah ee islaamic jihaad ay magaalada khaza kaga soo tuureen in ka badan afar boqol iyo konton gantaal waxaana ay sheegeen in boqol iyo konton ka mid ah madaafiicdaasi uu ka hortagay nidaamkooda difaaca cirka
hogaamiyaha mucaaradka venezuela juan guaido ayaa sheegay inuu filayo in ciidamo badan ay ka hor iman doonaan madaxweynaha dalkaasi nicolas maduro xilli maalintii salaasadii isku dayay in xukunka ka turo hogaamiyahan xayiran waraysi ay la yeelatay jaridda the washington post ayaa guaido uu ku sheegay inuu filayo in maduro iscasilo marka ay iscasilayo marka ay xubno badan oo mucaaradka ah ama ciidamadaah ay ka goostaan waxaanay guweeda iyo weliba maduuro ku tartamayaan haatana taageerada ciidamada milatariga mana jiraan ciidamo badan oo ilaa haatan soo goostay xiisadda ayaa sii kordhaysa dalkaasi venezuela tan iyo markii uu fashilmay qorshe la rabay in xukunka lagaga turo maduro dhinaca kalena lima group oo ah koox ay la sameeyey sannadkii laba kun iyo toddobiyo toban si ay gacan uga geystaan sidii hanaan nabada loogu dhammayn lahaa xiisadda dalkaasi venezuela ayaa jimciyaguna kulan ay ku yeesheen caasimadda dalka beru ku go'aansaday in waddanka kuuba lagu soo daro ka howlgelidda xaluhelidda xiisaddan
warka caalamka ayaa intaasi nagaga dhan halkaad kala socoteenna waa v o a washington haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada laascaanood kusoo diyaariyey wariyaheenna cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood waxaana toddobaadkan marti noogu ah barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka abwaan maxamed cali dheere oo ka mid a abwaanada deegaanada soomaaliyeed sida weyn looga yaqaano maxamed ayaa waxa uu caan ku yahay gabayada iyo samaynta heesaha kala duwan ee isugu jira wadaniga iyo jacaylka ugu horeyn abwaanka ayaanu weydiin doonaa hibada iyo halabuurka goorta ay ku dhalatay iyo deegaanka uu ku dhashay iyo halka uu kusoo barbaaray intaynu u gelin barnaamijkeenna cabdikariin anigu waxaan ku dhashay meesha la yidhaahdo jiidali gobolka sanaaga ayay ka tirsan tahay degmada ceergaabo hase ahaatee barbaarintaydii iyo korriinkayga inta badan waxaan kusoo qaatay magaalada ceergaabo xaafadda kulmihi ayaan deganayn gaar ahaan xaafad soomaal oo caan ku ahayd xaafadaha magaraysa ceergaabo ninkii ceergaabo u yaqaana sugaanta anigu waxaa gebi jiray adeerkii baa gebi jiray maxamed axmed cali biidki oo dhawaan dhintay awooyaashii baa gebi jiray xagga hooyo awooyaashii baa gebi jiray abtiyada baa gebi jiray markaa hibaan u lahaa toddoba jirna waa ku bilaabay gabayada iyo heesaaba bal waxaad iga warantaa abwaane heesaha iyo gabayada intaba waad ka gabayda bal ka waran noocyada iyo waxaad ka gabaydo waxa ay yihiin
cabdikariino waxaan ka gabiyaa anigu jacaylka waan ka heesaa waana ka gabiyaa gabayada wadaniga ayaan aad u jeclahay oo aan tiriyaa hase ahaatee soomaaliga baad moodaa ina gabayga hadeer ay ka soo jeesatay markii aan arkay gabayga inaan xiiso loo hayn gabayo badanoo jacaylan waan leeyahay aan cidba ama jacayl ha aada amoodeen hayn cid dadkii hore mooyaane dhallinyarada aan xiisaynaynin ayaan xagga heesaa aad iyo aad ahmiyad u siiyey waxaadna arkaysaa qaar badan oo dhallinyaro ah oo kaa codsanaya gabay haddana heestiiba iyo gabayga kala garan maayaan qaar baan idhaa wareedhe miyaan idiin sheegaa gabayga iyo heesaan idin kala baraa mise weydiin tiriya gabay barqa gaaban la yidhahdo waan kusoo dari doono gabayda jacaylka waan aad u jeclahay baqaaryan heestaadii barqa gaaban war barqaaga gabay baa ahayd dee hees maahayn waxyaabo badan baa jira dee abwaane hadda heesaha aada qaadid dee abwaanada qaar baa qaada waxaa kaloo jira dee gabayo fara badan aad leedahay bal ka waran abwaanada heesahaad u samayso iyo qaabkaad ugu dhiibto iyo waxyaabahaad had iyo jeer jeceshay inaad u dhiibto oo abwaanadu ay qaadaan cabdikariinu laba dhibaato ayaa jira haddeer xagga fanka ah anigu xitaa wakhtigii aanan heesi jirin ama gabi jirin waxaana dadka xiiseeya oo dhegaysta oo markaas mar walba dee abwaanadu waxbay samayn jireen ma garanaysaa alfaaduna weligeed way socotay dhalinyaradan haddeer dhibaatada jirta waxaa weeye ninkii dhalinyaro markuu yahay aanu koox aanu haysan mid baa ku odhanaya heestii samayna argo caliyo heestii baad u samaynaysaa labada qaab baad ugu samaynaysaa midna waxaa war heesta coday oo muusig saaro midhahan anaa leh adiguna dee waxaad leedahay codaynta midna waxaad odhanaysaa waan kuugu deeqaya adigu heestaa qaado waan ku hibeeyey heestii adigana wuu kaa qaadayaa xaggana gaadhsiin kari maayo markaad nin afanaha tahay oo ni hees kuu dhiibto magac u samaysto xoogaa bay adagtahay inaad nin kale hees kalena magac kale u samayso inaad taa wareestan magaca hees baa lahayde maa kale usamaysa ay ka wanaagsanmarkaa inuu ka waantoobaan baa fiican nimanka fanaanin tahay heesna inu dhiibto nin kalena markaas uu yidhahdo heestaas magaca ay samay heestan magacan hees baa lahayd adigu mid kale magac kale wala bax weyn la n adu aad iyo aada u mahadsan waxaa jirta hees la yidhaahdo gambadhe iyo dalyaro sare oo adigu aad leedahay midhaheeda bal ka waran heestaasi iyo qisada ay leedahay intayna u gelin sidaad ugu luuqeynaysa iyo laxankeeda heestani jacaylku midna waa mala awaal aada qiyaasto midna waa dhacdo jacaylkana dhacdu ahaa edhinankii baan xamar ka imi gambadhaan imi muddaan joogay gabadhaan isbaran oo aanu inaan isguursano ku heshiinay ayaan heestaa u sameeyey oo markaan xamar tegay baan heestaa alifay mugta shay baan markaa u dhiibiyey heestii oo midhihii qaaday codkan waxaa uu sameeyey kale bashiir faarax guri waa adeer garow jooga baa midhaa baa sameeyey muusiga saaray bal ka waran markaad ku luuqeynaysa heestaasoo kale aad bay u macaan tahay bal ka waran dhegaystayaasha na dhegaysanayoo kale adoo abwaan maxamed cali dheere maqashiinaya inkastoo codkii dee shay aanan lahayn oo anigu aan abwaanahay oo sida weesaa isagu dee u tirin jiray oo magan u bartay wax walba barasho aanan u baran laxamkii waan hayaa oo ku qaadi jiray naaxiyadii qaabkii inkastoo inta muusiga aynan hayn markaa sidan ay heestu ahay niyaad saafiyo wacan saxansaxaa udgoon badan soddonkii qur-aankan kugu soo salaame niyaad saafiyo wacan saxansaxaa udgoon badan soddonkii qur-aankan kugu soo salaame gambadhiyo dalyare sare siigaiyo boodhiyo saxal cudur lahayno biyu ay sunsumayaa gambadhiyo dalyare sare siigaya boodhiyo saxal cudur lahayno biyo ay sunsumaya adaanabaad u seexdo guryaasamaha ku noolo adaanabaad u seexdo guryaasamaha ku noolo sidii geel ku maalo saacdoog la jooge saadaal wanaage faadumaa siraadey saadaal wanaagey faadumaa siraadey sidan ku iloobaa waxaa jira hees kaloo iyaduna aada u qiimo badan oo ka hadlaysa jiidari oo dadku aada u dhagaystaan oo deegaanka bal ka waran heestaasi iyadana siday ku timid iyo waxyaabaha dhaliyey inaad heestaasi tiriso bal abwaana nooga waran marka iyadana heesaha dambe oo saadaal wanaag baan ku daro ay isku albanaayeen markaasna yar jiidari baa la yidhahdaa iyana sidaan ahay waxaa duubay ninka la yidhaahdo bashiir baa qaaday tii hore shay baa qaaday oo midhaha qaaday tan bashiir baa laxamkana lahaa midhahana lahaa haddana garowu jooga bal ka waran heesta jiidali oo kale dee siday u dhacayso dadku markay dhegaystaan oo kale way ka helaan haddeer waxaan umaya dee dadkii jiidali jooga oo iga dhegaysanaya idaacadda tan haddii ala yidhi aan duubanan haddii ala yidhi in iyaga laftigoodu qaarkood waa hayeen oo boosaas anagoo duubnay bay ogaayeen qaar baa boosaan ila joogay markaa sidaan iyanahay meeluu helaahay jiroobaad umayahay jilbaha dhigay sida jiidal oo kale ama ceelka jaamana meluu helaahay jiroobaad umayahay jilbaha dhigay sida jiidal oo kale ama ceelka jaamana ay kuufoofto jaawadu oo jebisay darantii jeelkiina kaga baay iyo jaanyaro wadhe laduqaybu joogto ay jibaxday muguucii laduqaybu joogto ay jibaxday muguucii jidhaamuu biyoobeen rawjalow kaleeyaay ujalahamta qortiyo goortahaa jaleecdaba ay indhuhu jeclaystaan ayaadiila jaatay jeexaygi midigey jirabaadayga daa dooxadii jidoomiyo sida jeexi madaro jadbakaadka geedaha ay johoradii taal jableyo cayaariyo sacab laga jagleeyahay isu jiibinayaan dhallinyara iswada jecel ilaa jidhawaa beri marna lagaa jaguugayn ilaa jidhawaa beri marna lagaa jaguugayn joojiyaay lahayn cidi aad moodi inagoo sii ku jira barnaamijkeennii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan uu marti inoogu yahay abwaan maxamed cali dheere oo ka mid a abwaanada soomaaliyeed sida weyn looga yaqaano deegaanada kala duwan ee soomaalidu degto abwaan waxaa jirta hees iyadana caana oo la yidhaahda casuura bal heestaasi siday ku dhalatay iyo midhaheeda bal nooga waran iyo qisada ay heestaasi iska lahayd isu way kala duwan yihiin casuura iyado dee inaan dhulka iska ammaano baa doonayo jacayl laftiisu iska jiro jacalku qofku ilaa uu dhinto kama dhammaado laakiin maalbada heer buu leeyahay weliba markii aad wey tahay buugu xunyaa dee garowshiyo male miyar hadeer wax jecel waa loo qosliya waa le warwaa idinka wax lala qabto
odaygii weynaaye wax
barigi hore waxba jeclaa jirin odayga way ku adag tahay moogta cusub meele geeluba ama kayn cagaar badan haddii aanu cudur qabin ama calaaf ku leeyahay asaan cuudka loo rari kanu caaridugu tago canabay madaayo waana caadadiise ninkastoo calmaday dumar ama caashaquu helay ninkastoo calmaday dumar ama caashaquu helay isaguna catowyo wehelmoodii cabashee waxaw iyo ayaanbale cidla lama ammaane caruurnimay u qaado sama kula caweeye burtacaanka daaliyo casuray ku dhalato cergaabay ku nooshahay tan haweenka caashaqay muxuu odhanayaa beydka labaad oo kale carra edeeg intaan maray weydiiye culimada mid lamudaacu dooney weli lama canqarinine cadowgee jabinaantani waxa ay lacayn tahay sida geeyi caanan weligeesi caabin caqlkii aabaheediyo cashay hooyadeedan caqlkii aabaheediyo cashay hooyadeedan u cadhoon cashana oo ku cashareeya ducaadee weyn waxaa jirta hees la yidhaahdo warmoog bal ka waran heestaasi qisada ay leedahay eh, dad fara badanna waa xiiseeyaan oo dhegaystayaal fara badan oo barnaamijka hibada iyo halabuurka ee v o a naga dhegaysanaya ay yaqaaniin heestaasi war mooge markaa naxayda anaa saare oo naxayda anigu haddeer aan kusii saaro heestaan gabay ku jecsanay aan ku jecsanayay abwaanku markuu heesaha samaynayo kolle codun buu samaystaa marka ama waa la qaataa ama waa laga tanaasilaa laakiin isagu si ugu qaybo haddaan de wixii cod iyo waxbaan u samayn qaybideeda ku adkaasi moogta war moogey adduunyadu wakhti keliya maaho waa silsilaad wareegtee waagii guduutiyo gabalkii dhacaayana midbaa waayihiise wacadkii dhexdeeniyo wada dhalaashadeeni adaa hore u wiiqee wejiii ma aad dhigan wajibkaagi weeyaan wejiii ma aad dhigan wajibkaagi weeyaan inay wari ku raacdee jacayl waa wareeriyo macab midaad ka qaadiyo waqalku hilaacee jacayl waa wareeriyo wahab midaad ka qaadiyo waqalku hilaacee markii ahaad wacnayd shalay anaa wadaha jirkeen rabay iwaanaajin weyde ifkaa lagu walaaliyo samakaaga waaye maxaan kulahaa wadaaga wejiii ma aadiga wajibkaagi weeyaan inay wari ku raacdee een eh, sidoo kale een abaan waxaa jira gabay aad qaaday oo la yidhaahdo eh, barqa gaaban een gabay aad qaado la yidhaahdo barqa gaaban oo isaguna ahaa gabay jacayla bal gabaygaas iyo sida aad u qaaday gabaygani waa sheeko dheer buu ahaa taqdiir dheer buu ahaa jacayl dhaba buu ahaa waase soo gaabinaynaa in moogta habeenkii baan gemi waayey laba kelmadood gabay baan iska laaman doolay aroortii baan soo kacay meelihii bilicda badnaa ee magaalada quruxda badnaa hoyaalayey hoyaalayey hoyaalayey hoye hoyaalayey hoyaalayey hoyaalayey hoye hoyaalayey hoyaalayey hoyaalayey hoy barqa gaaban gabadhaan arkay aan ka bogan waayey baridada kalgacal kale midii igula soo baydhay baxsanow midii igu tiriyo baashow maxamed balkamaan dhaafine midaan beegisugu taagay aan baaqideedii lahaa baahidaaba reebt aan baaqideedii lahaa baahidaba reebtay oo aan bustaan duugleeyo bocurka moodayay hadal iguma badinine markaan kala boqooleynay baybay marka igu tire bidix ka laafi watay tallaabada intaan beegu dayey si bidhaansaday tallaabada intaan beegu dayey si bidhaansada ee bartii baa jacayl iga heliyo waxaanan baadaynay bartankeeda ceeray ahayd beri samaadkii ee baxar iyo badaanii dhoweyn yaygu soo baxayee baaburaay mari gaadhay oo laybudhigi gaadhiye Hay. baaburaay mari gaadhay oo laybudhigi gaadhiye rabbi bay badbaadsay calow baqay ayaan taaye berye goorti laga joogay baan waayay birigteede haddii hawli lahay ku bado looma beer dhigo ee aan warbaahinta u soo bandhigay baafinta adduunka daraaddeedu maray baadiyaha oo u boholyoobay basanbaaska socodkiyo yartaan baylaada waade aan biyaha uga goyiyo buriyo iidanka baradiyo haddii aan ogahay beydka gurigooda bilahay la dhalatiyo aqaan biyo bogoskeeda haddii uu badiyo mawjad yahay waa ka bixilahay intuu barashalaan iga helo beerka idhige baafinun buu ahaa Ha, sidaad u raadiseen aad iyo aad baad u mahadsantahay abwaane een, waa kaga mahad celinayna barnaamijka een, gabay baa jira een, wadaniya oo aad kaga hadlayso een, bal ka waran gabayga wadaniga ah, oo aad soomaalida iyo dadka aad kula hadlayso markii laga yimaado gabayada jacaylka iyo heesaha tirisay wadanigana qayb bay ka ahaayeen gabayada tiriso cabdikariin oo gabaygaasi waa gabayga igu qaban badan sababto ah saddex arrimood buu ka hadlaya gabaygan hargeysana waan ka tiriyey xitaa inta nagu marnana ku martiqaaday waan ka tiriyey gabaygan markaasa qaarkood xoogaa damceen malaayeen soomaali weynta la diidayo markaasaan warya anigu mabdayga waa dhibeen gabayga waa tiri aad baa laygu sacbiyey gabaygaas saddex qaybood buu ka tirinayaa markii hore dalku siduu ahaa aanu dowladda lahayn markii dalku dowladdu burburtay wixii ka dambeeyey dhibaatada dee muuqatay mashaakilkii labadii saaxiibka ahaa labadii isu abtiga ahaa labadii isu seedii ahaa dee wax badan baa ka dhacay oo dhibaato ilaahay ina ka saaray markii dambe waa duca kusoo khatimay soomaali dantaagaral baa la yidhahdaa codka nabaddu ka soconayay waana kan isla indhoweyd baa siinleyda gabay waa ka saahidaye sidrigayga waataan ka jaray sadaradeedii ma samaynin maansooyinkii igu saxeexna saan aniga igama tago sabab la-aaneed eeseraha waqayilama galo soodimaa xidhan ee wax ka tiba salbay leeyihiin amase sii raaceen nimankii ilaahay kusaday ee burada loo siiyey gabay laguma soo koobi karo suxufiyiintii siday aniga ila tahay haddaan halalka soo qaato hbaaagkoobi caligii silsilada uu ahaa gebiga tuugaanta ismaaciilkii sooyaalka badan loogu saxay buugga sayidkii cirshiga meeraye hibada loo siiyey sicid qamaxsalaan iyo qamaan saalax iyo raagay kuwiisa xaradow diidi jiray siiga lagu awdi annagana sinja nagu wade sawd maceeline saranseerabaariyo xilligii sixin la saydhayo adoo nabad u seexdiyo colaad la isku sulufaaday silicinaad ku waartiyo inaad sama ku noolaato saadaasha roob iyo wakhtiga waa la saansha ee safaraaga weligiiba waa loose tiriyaye sabankii xumaadana dad waa kala safooba innagoo ah soomaaliyaan kala sindhiidhaynin oo sababarwaaqo iyo rays mahalka lagu soofshay hay sidigta maandiiq dhasho caana lagu seexday oo soolabaar iyo haraad suuntii laga raystay oo meelsa loo wada degay sabadu geedowday ay malab samaysoo shinnidu beri samaa joogto beeraha sabuulkii ka baxay dunida saame qofka u af soomaaligiisa afkiisa ku faano baa fiican inuu ka faano ma fiicna inta badanna soomaalida waxaa soomaaliga seejisay oo af soomaali maxaa ka macnaa bini aadamkuna wuxuu ku tartamaya adduunka oo ku xisaabtamaya nin walba afkiisu doonaya inuu kokowaad noqdo dhegaystayaal waxaa intaas inugu eeg barnaamijkeeni hibada iyo halabuurka uu idinka imanaya magaalada laascanood waxaana barnaamijka marti inoogu ah abwaan maxamed cali dheere oo ka mid ah abwaanadaas sida weyn looga yaqaana deegaanada soomaalida waxauna caan ku yahay gabayada iyo samaynta heesaha kala duwan iyo kuwa wadaniga ah barnaamijkaasi intaanu ku kulmi doonno dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
degeystayaal cabdikariin olol aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi hibadii alabuurkeenala socodsiinayey markana wararkii ugu waaweynaa ee dhanka ciyaarahan idinku wareejiyo nuur xasan nuur mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwac dhegeystayaal dhinaca ingiriiska ayaan ku hormari doonaa horyaalka brimershipka kooxda liverpool ayaa guul muhiim ahayd ka gaartay xalay kooxda newcastle waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay saddex gool iyo labo ay guusha ku raacda liverpool liverpool gool ay u baahnayd waxaa daqiiqadii lix iyo siddeetanaad ciyaartu ay afar daqiiqo ka harsanayd u dheliyay ciyaaryahan david origi kaas oo beddel ku soo galay oo lagu beddelay maxamed saalax oo dhaawac uga baxay ciyaarta saalax waxaa laga yaabaa in uu seego kulanka barcelona ee liverpool la ciyaari doonto toddobaadkan kaasay u baahnaan doonto inay ku badiso wax ka badan saddex gool kadib markii lugtii hore saddex iyo eber loogaga soo badayay liverpool maxamed saalax tababarahaysa tababare yorgan club waxa uu sheegay in uu rajaynayo inuu safto kulanka toddobaadkan ee barcelona goolasha kale ee liverpool waxa uu kala dhaliyey virgil van dyk iyo maxamed saalax oo hadda horkacayay gololinta horyaalka premiershipka ee ingiriiska waxaana hadda liverpool ay sugaysaa kulankeeda ugu dambeeya ee horyaalka premier leaga kooxda manchester city ayay laba dhibcood ka sarreysaa laakiin manchester city laba kulan ayaa u harsan tababaraha kooxda liverpool club waxa uu maanta sheegay in ay ciyaartii finalka ama kama dambeysta ee horyaalka ay yimaadeen haatan ay ka wardhowrayaan natiijada ka soo bixi doonta ciyaarta manchester city iyo kooxda kale ee lester ciyaarihii kale ee ingiriiska ee dhacay kuwoodii ugu waaweynaa haddii aan soo qabtay tottenham waa laga badiyey mar kale waxaa garaacday kooxda bournemouth oo hal iyo eber dirtay ciyaaraha kale horyaalada kale ee aan weli lagu kala bixin waxaa ka mid ah horyaalka jarmalka bayern munich ayaa u dhow markeedii toddobaad oo xiriir ah in ay qaado horyaalka bundesliga markii ay saddex iyo hal xalay ku garaacday kooxda hanover kooxdii kusoo xigtay ee brusia dortmond ayaa ka faa'iidaysan weyday kulankii ay la ciyaartay kooxda bremen oo ay ku kala baxeen barbordhac laba gool iyo laba gool ah laba kulan ayaa hadda ka harsan bundesligaha jarmalka la arki doona natiijooyinkii ugu dambeeya ee ciyaarahaasi ee xubintii ciyaarahana dhegaystayaal intaa haynoo joogto waa tahay sida aad maqlaysaanna waa codka fanaanka cabdi baadil iyo heestiisii amran
uurahooya may gelin dhibkana kuma naraag weli lama ammaanin ayaanay cadligaynu joogniyo afartiisa geesood waxaan kugu astayaa maan naran uurahooya may gelin ifkana kuma naraag weli lama ammaanin ayaanay allay lahee jacaylkaaga i abbaaray halistaa agtaydiyo reer kuu ag joogaa oogadu ku faafo idleeye anige amranay ma og tahay caraggaaga oo qura maan dhiibsadin dunya aragaaga oo qora kumaan iibsaden n dunya
waa xagaag dhegaystayaal heestaasi amran iyo codka macaan ee cabdi baadil ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulan dambe oo ah cabdixakiim maxamuud sharwa iyo anigoo ah nuur xasan nuur iyo bashiir abiikar oo dhinaca soo saarista inoo fadhiya oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
aadamiya xawaba kalgacaylka awgiid way kala iroobeen ayaanay adduunyadaa dhammanteed intaa joogta adan kala arkoodo nafta ku ogolaatay waxaan kugu aqoonsaday xeen kugu ammaanaa in dheergaradinaad tahay caraggaaga oo qura kumaan iibsadin na dunyada caraggaaga oo qura kumaan iibsadin na dunyada waxaan moodayaa merihii jannada iyaduna ma oga waxaan moodayaa malabkii shinnida iyaduna ma oga waxaan moodaya miraha la da'ay